gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa dhagax dhigay dhismaha wado cusub oo laga hirgelinayo waaxda hanti wadaag ee degmada warta nabadda gudoomiyaha degmada warta nabadda marwe seynab maxamuud warsame xaabsi ayaa sheegtay in wadadaani oo isku xiri doonto inta u dhaxaysa miro cali buubaal iyo suuqii hore ee xoolaha ay dhismihiisa iska kaashanayaan maamulka degmada iyo bulshada deegaanka maanta waxaan u taaganahay halkan dhagax dhigga wadadan gaaraysa halka kilomitir oo dadka bulshada ay ku dhisi doonaan si isxilqaan ah ama iskaa wax u qabso islamarkaana laga dhisi doono wado shub ah horey waxaa u arki jirnay inaan wadooyinka interloog aan dhagax dhigi jirnay ilaamiyada maanta halkan way ka bedelan tahay sababtana waxay tahay mudane guddoomiye iyo mudanayaali marwooyin in wadadan ay tahay wado biyo markeedu uu aada u fara badan yahay sidaa daraaddeed waxaan jeclaysanay annaga oo codsiga dadweynaha iyo odayaasha dhaqanka iyo guddiga iyo khubarada ku shaqa leh dhismaha wadooyinkaba annagoo la kaashanayna dhammaantood waxaan istusinay mudane guddoomiye inaan halkan ka dhigno waddadaa shubka ah oo run ahaantii noqonaysa waddadii labaad ee odayaasha halkan maanta ka hadlay iyo kuwa gadaasheeda taagan iyo dhinacyadeedaba ay horay u dhiseen waddadan aragteen ee geed jaceyl islamarkaana maanta ee guddigan uu noqon doono waddadii labaad ay si isxilqaana ay ku dhisi doonaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed diire yabo ayaa sheegay in dhismaha waddadani uu doora ka qaadan doono fududaynta isku socodka bulshada waxa uuna ammaanay isgarab istaagga bulshada iyo maamulka ee lagu horumarinayo kaabayaasha isku socodka meeshaan waa meeshii xaruntii midnoora waa xaruntii dadka soomaaliyeed maalin ilaahaydaana waxaan aragnaa horumarka kala duwan ee ka socda gobolka banaadir in dadka isku tashanayaan dhan kasta markii la yidhaah amnigii inay qaybtooda ka qaadanayaan dibudhiskii iyo quruxdii ama waddooyinka ha noqoto ama ganacsiga iyo guryaha maalin kastoo la dhisaayo ha noqoto ama ha noqoto wax kasta oo bulshada horumar u ah waxbarashadii caafimaadkii gobolka banaadir dadka deganu waa dad dowladdooda garab taagan waa dad isku tashanaya waa dad aaminay inay maaragtay isku tashi iyo isxilqaan magaaladan lagu horumari karo aad baan ugu faraxsanaa sidaad xaafad xaafad isugu duuban tihiin sidaad degmada ula shaqaynaysiin sidaad maamulka ula shaqaynaysiin far kaligeed fool ma naqdo dowlad markaad maqlayda dowlad waxay wax ku tahay dadkeeday ku tahay magaalada degmooyinka kala duwan labaatanka degmoo xamar ku taalla tartanay ku jiraan xaqiiqata degmada warta nabadda waxaan si gooriya rabaa inaan ugu ammaano inay tahay meelihii ugu horreeyey oo looga daysaday maamulka gobolka banaadir ayaa si xawliya u wado horumarinta waddooyinka caasimadda